dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeenimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan caawa hadduu eebaha uu dilaydmo waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in konton milyan oo doolar lagu bixin doono horumarinta ciidanka booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleedba dhinaca kale wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay inaan la aqbali doonin in gudaha caasimadda lagu haysto hub aan u diwaangashnayn dowladda ciidamada amniga ayaa kooxda khawaarijta ee al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka baay oo ay shacabka ku dhibaatayn jireen kulan looga hadlayay sidii loogu gurman lahaa dadka oo ay abaartu ku saamaysay gobolka gado ayaa ka dhacday degmada doolow ee gobolkaas qodobada caalamkana waxaa ka mid ah kooxda xamaas ay oo si cara leh ugu jawaabtay markii britain ay ku dhawaaqday inay mamnuucday kooxdaas hagaag dhegeystayaal waa habeen jimcaha sabti ay soo galayso sagaaliyo tobanka bisha kooiyo tobanaad ee sanada laba kun iyo koob iyo labaatan warkan waxaanay akhrinaya anigoo cabdulaahi cabdiraxmaan muuse ugu horeyn aan ku bilowne wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in konton milyan oo doolar lagu bixinayo horumarinta ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyadaba sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa warbixin nooga haya
wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed nuur oo ka qaybgelaya barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka ayaa sheegay in midowda yurub ingiriiska iyo jarmalka ay ka taageerayaan mashruuc lagu bixinayo in ka badan konton milyan oo dollar kaas oo loogu talagalay horumarinta ciidanka booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed brograam lagu hormariyo ama lagu tayeeyo booliiska soomaaliyeed hadduu noqon lahaa kan federaalka iyo hadduu noqon lahaa kan dowlad goboleedyadaba waxaa lagu tababaraa oo lagu tayeeyaa laguna qalabeeyaa ciidamada ee booliska ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka jira waxaa ku baxday ama ku baxaysa lacag ka badan konton milyan oo dollar runtii mudduu soo socday meel wanaagsanuu marayaa dowladda federaalk soomaaliya booliskeeda iyo dowlad goboleedyada intuba way ka faa'iideysteen si wanaagsanay uga faa'iideysteen oo aan u mahad celinaynaa waxaa maalgeliyey mashruucaas ama brograamkaas midooda yurub dowladda ingiriiska iyo dowladda jarmalka dhanka kale wasiirka ayaa tilmaamay inay gacanta ku hayaan sharci lagu xakameynayo soo dejinta iyo iibinta maandooriyayaasha dhibaatada ku haya bulshada waxaan ogsoonnahay booliisku waa cidda ugu horeysa ee la macaamisha ama la falgasha dembiyada ka dhasha dadka isticmaala maandooriyaha noocaas oo kale ah innagoo taa ku baraarugsan waxaan gacanta ku haynaa sharci aan doonayno in lagu xakameeyo soo dejinta iyo in magaalada si caadiya loogu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya si u dhan yihiin waxaana rajaynaynaa haddii sharcigaasi meel maro booliiska soomaaliyed inuu ku filan yahay inuu fuliyo sharcigaas waxyaabaha sidaas oo kale ah oo maanka dooriyo haddii qofku aan loogu talagelin u isticmaalo wuxuu dhimi kara marka hore inuu qofku wato warqad dhakhtar oo usoo qoray oo caddaynaysa in qofkani uu qabo baahi oo u isticmaalo dawadaas laakiin dhakhtarku ma aha inuu iska iibiyo sidii loo iibinayo cabitaanka iyo cunada kale dukaamanka saaran ugu dambayntii wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed nuur ayaa sheegay in amniga doorashooyinka ay hortabin u leedahay wasaaradda si wanaagsanna ugu adeegi doonaan bulshada howlaha ina horyaalla ee horitabinta nooleh ama mudnaanta koowaad nooleh ayay ka mid tahay doorashada waayo doorashadu waa waa waa muhiimad waxay leedahay gaara gaar ahaan marxaladda xilligan lagu jiro waxaa dhici karta inay dadka qaarkii hore u qabi jireen ama ay dhici karto fikra inay qabaan waramay dhacdaa in loo loo adeegsado ciidamada dowladda ima muuqato sabab loogu isticmaali karo ciidamada dowladda waxaana u xaqiijinayaa hay-adaha amniga ee hoos yimaada wasaaradda amniga inayan dhici doonin in inay u adeegaan doorashada mooye inayan dhici doonin inay carqaladeeyaan ama dhibaateeyaan sayid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
dhinaca kalena wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in gudaha caasimadda lagu haysto hub aan u diwaangashnayn dowladda soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka digay dadka hubka haysta in tallaabo laga qaadi doono
waa waa dareemi karaa waana ku madsanta walaalo su-aashaas laakiin waxaan rabaa inaan hal arrin kugu xaqiijiyo waa sax gaadiid kastoo dalka imaanaya wuxuu yimaadaa asigoon sumad lahayn uu dekeda ka soo degaa sumadsiinta eh, gaadiidkana waxaa qaabilsan wasaaradda gaadiidka Eh, laakiin anigu xog intaan ka hayo waxaa lagu siiyaa sumadda gaadiidku ka hor inta uusan kasoo bixin dekeda Eh, ogaantayda gaadiid ka bixi kara ama la ogol yahay inuu dekeda ka baxo ama hay-adaha kaleergareeya ama u ogolaada dekeda inay ka baxaan ruqsad inay siiyaan ah, ah, sax maaha Eh, waa dhici kartaa bajaajtoo kale eh, mararka qaar inay sidaasoo kale kusoo baxdo garaash la geeya laakiin magaalada dhexdeeda gaadiidka aada xustay ee bajaajta ah eh, marna ma sahlano saxna ma ahan inuu magaalada dhexdeeda maro isigoo sumad la-aana Eh, hadday noqon laheeday hay-adaha eh, qaabilsan amniga hadday noqon laheeda kuwa qaabilsan dakhli ururinta intaba waa ay ka siman yihiin ukuurgelidda iyo eh, ma garanaysaa wax ka qabadka gaadiidka noocaas oo kale magaalada ku maray Eh, guud ahaan mm, ma dafarayo inay dhici karto hababka lagu kala gudbiyo eh, hubka dembiyada lagu geysto ama eh, falal dembiyada looga fuliyo caasimadda ama guud ahaan dalka inay dhici karto in lagu lagu kala gudbiyo Eh, laakiin eh, guud ahaan waxa aan aanan marna ogolaan doonin marna aqbali doonin magaalada muqdisho gudaheeda inuu yaalo hub aan diiwaan gashanayn waa ogsoonnahay hub aada u tiro badan ayaa yaalla magaalada oo aan ku jirin gacanta dowladda ha yaallo mushkilad kama jirto maalintii un go-aan ama policy ama aragti kale laga qaato waxa laga yeelayo allah hayna gaarsiiyo laakiin waa hubkaas in la ogyahay uu u diiwaan gashan yahay cidda haysato oo gacanta ku haysa lagulana xisaabtami karo haddii eh, lagu fuliyo faldembiyeed laakiin marna waxaanan aqbali doonin intaan mas-uulka ka ahay amniga dalkan in magaalada gudaheeda lagu wato hu- hub aan diiwaan gashanayn aan cidda mas-uulka ka ahoo gacanta ku haysa aan la garanayn waana dembi aada u weyn waxaa kaloo kasii eh, dhib badnaa doonta ama kasii adkaan doonta cidda soo gelisa dalka gudihiisa hubka sharci darrada ah Eh, waxaan ogsoonnahay sanadihii lasoo dhaafay in isbedello badan lagu sameynaya habka lagu xakameynayo hubka Eh, daliil cadna waxaa u ah hubka magaalada lagu kala iibsado wuxuu joogi jiriyey lacag u dhexaysa sideed boqol ilaa kun doolar maanta wuxuu marayaa laba kun ilaa laba kun iyo shan boqol oo doolar sababtu waxay tahay waxaa adkaatay in hub ku soo galo magaalada ama aada hesho qori aan diiwaan gashanayn dhammaan hay-adaha amniga eh, hubka ay isticmaalaan waa hub diiwaan gashan qofna kaama iibsanayo hub diiwaan gashan oo nambarsan oo sumadsan oo la garanayo oo beri haddii lagu qabto aada noqonayso qofkii qorigiina aada weynayso eh, dembi kalena aada yeelanayso aada noqonayso qofkii soo dhacay ama lasoo lasoo fakaday ee qorigaas Eh, hubka magaalada lagu kala iibsado marka wuxuu kusoo koobmay hubka aan sumadda lahayn hubka aan sumadda lahayn magaalada inuu soo galo ama uu soo gaaro iyana way waa ay adkaata marka kan gudaha yaalana waxaan aragti waxaan qabnaa ah in la diiwaan geliyo laguna ogaado cidda gacanta ku hayso mas-uuliyaddaas iskale nuucou doona ha noqdo tiradou doona ha la ekaado laakiin waa in la yaqaanaa halka uu yaallo iyo cidda iska lehoo mas-uulka ka ah Eh, haddii beri lagu geysto wax dembiyane ciddaas ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa waxaa kaloo aan xoogga saaraynaa horena loo horena arrintaas aada loogu dadaalo wax weyna looga qabtay in lala tacaalo ama aada looga hortago inaan hub soo gelin eh, eh, dalka gudihiisa si sharci darra ah hubka yimaada ee u yimaada dowladdana maba ka baxaba istoorka dowladda ee ugu horreeya uu kusoo dego isigoo aan diiwaan gashanayn
ciidamada amniga ayaa kooxda khawaarijta al-shabaab kala wareegay deegaana ka tirsan gobolka baay oo ay shacabka ku dhibi jireen axmed cumar mooye ayaa warkaan ooga soo diray baydhabo
halkan waa deegaanka ceeldon oo qiyaastii labaatan kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay deegaankan waxaa laga saaray dhowaan kooxda argagixisada ee al-shabaab oo dadka halkan ku nool ay ku dhibaateyn jireen sidoo kale ciidamada waxay la wareegeen ceelkii ay biyaha ay ka cawi jireen argagixisada sidoo kale waxaa howlgalkan qayb ka ah ciidamada milatariga asluubta booliiska iyo nabad sugidda koonfur galbeed sidoo kale ciidamada ayaa waxa ay la wareegeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka baay waxaa socda guluf dagaal oo looga ciribtirayo gobolka baay kooxda argixisada shabaab qaar ka mid ah saraakiil ay horkacayeen ciidamadan iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya oo ciidamada u qudbeeya ayaa waxa ay sheegeen in uu sii socon doono howlgalladan looga safeynayo gobolka baay kooxda argixisada shabaab qaar ka mid ah saraakiisha oo halkan ka hadlay ayaa waxay fariin u direen kooxda argixisada shabaab iyagoo ugu baaqay in ay isu soo dhiibaan kuwaas oo ay u qabteen afar iyo labaatan saac shabaab bay maanta ka hayd kobaad ee tankale way kale likiga gola inaad wadanka ku bad wadanka maka jaraas
shalay labaatan jaro ii dhulkun hanun kurooraseen walaagii ahsinka gaabanay ha gaabadeen argahaynaha madgaana misilidu kaleed ka dara dhallinyaradu madi weeraraas way beraase kaafiriinhay kariiday hata kolkay gali eraas kolkiin ha gali nimanka ugustaha olooshada u shaqaystaalka inaan fariinyana tanka jeedi nimiya wali sanglanaa reenkwalika maamahada idaalay dhegdiya mal qobodaw haddii laguraw aboojean waaliliki ya haddii dhablasi bagagalay guraas may kala taraas idaalaya ka tabar dorantin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka baay amiin maddaruur ayaa waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan howlgallada looga ciribtirayo kooxda argixisada shabaab guud ahaan gobolka baay dagaalka hata baa bilaawdi ee halay iyo habeen hor way weerareen ciidamadii oo ka jaran ee daawidow wal isku reebi miidiyo iyo baktijo meelku kororeen marka way la siin ku faday anti siigna meel raayis ashar lama filaan aan dhigdan wasiirka warfaafinta koonfur galbeed oo qayb ka ah wafdiga halkan soo gaaray ayaa waxa uu sheegay in marnabo aanan looga dabharaynin kooxda argixisada shabaab in ay sii dhibaateeyaan shacabka ku nool gobolka baay wali shabaab meelan roogoba ka rooroba zaka ka aruuriyoba geekawni kasugugna ciidamada sababan eh guulaasyo sheenan siinka kama hadnagaana geesiyaal ilaahay garabkin gala mayba waa lankahooba usa dulmo usa diida oo usa diida gumaysi oo usa kadhamada usoo gumaysi diidow dulmo usa diidow usa kadhamada shahiidu lankaas axmed cumar warbaahinta qaranka deegaanka ceeldoon ee gobolka baay
kulan looga hadlayay sidii lagu gurman lahaa dadka ay abaartu ku saamaystay gobolka gado ayaa ka dhacay degmada doolow ee gobolkaas maxamed macalin ayaa warkaa nooga soo diray doolow
iyadoo gobolka gadow ay ka jiraan abaaro ba-aan taasi oo saamaysay dad iyo dunyaba ayaa maamulada deegaanada daawo waxa ay maantay kulan uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada doolow soomaaliya ay degmada doolow soomaaliya kula qaateen wafdi ka socday hay-adaha qaramada midoobay kuwaasi oo u guulgalaya xaalada abaareed ee ka jira gobolka kulanka ayaa intuu socday waxaa intiisa badan looga hadlayay sidii gurmad deg deg ah loo gaarsiin lahaa dadka kasoo barakacaya deegaanadoodii kuwaasi oo ay markaasi saamaysay abaarta ba-an ee ka jirta gobolka gado gudoomiyaha maamulka degmada doolow soomaaliya maxamed xuseen cabdi iyo gudoomiyaha maamulka degmada baled xaawo cabdirashiid caruug iyo qaar ka mid a odayaasha oo kulanka ka hadlay ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in markaasi gurmad deg dega lala gaaro dadka ay abaartu saamaysay iyagoo sidoo kalena warbixin dheer ka siiyey xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanadooda sababtoo ah gobolka xaaladda maanta uu ku sugan yahay waxaanu waa saddex asbuuca dambeo sii socto hadduu ku sugnaado wax maantaan ka hadlayna kama hadli doono laakiin tan oo kale nama samayno labada kun iyo kow iyo tobanka kale noola mid unicef iyo w b iyo deeqbixiyaasha waan u mahad celinaynaa oo weliba meelahan wax ka wada laakiin waxa maanta aan ka hadlayna iyo waxay wadaan wax si dhow midna ma waadna arki doontaan waad nala joogtaan maalmahan oo dhan waan sugaynay salaadiintii odayaashii hooyooyinkii dhammaantood waxa laga hadlaya waa abaar bay dadka wixii imaan karay waa imaadaan qaar aan imaan karin oo dhex ku baabaan oo jiraan waxa hadda aan ka hadlayna waxaa waaye dadkii ayaa miyiga ka soo yaacaya qaarkood dhexday ku dhimanayaan qaarkoodna magaaladii soo gaarayaan marka waxaan jeclaan lahayn doonarka iyo hay-adaha kale oo joogo in yacni maanta arrinkan loo istaago annaga degmadeenna waxaan samaynay annaga shalay waxaan qabanay shir deg dega oo ganacsatada iyo bulshada inteeda kale aan isugu keenay waxaan rabnaa barnaamijkaas in si deg dega waxaan diyaar u nahay annaga ka maamul ahaan inaan dhul dowladeed bixinno emergency feeding centers oo dadkii lagu arunaya la helo yani waxaa kaloo jira abaarta markii dayrta ay dayrtii la sugaya laba bilood waa tagtay bil baa tagtay bishaas hadday tagtay macnaheedu wuxuu yahay roobka soo socdo wuxuu noqon doonaa lix bilood kadib so expectationka wuxuu yahay marka prolong farming inay ay dhacdo awalan dadka horta biyay u baahan yihiin qodobka labaad raashin emergency ah caafimaadka labadaa qodob wixii laga awoodaa muhiima hadda
maxamed macalin warbaahinta qaranka doolow wasaaradda deegaanka ee galmudugga oo ee gobolka mudug ayaa bilowday wacyigelinta loogu yareynayo xaalufinta dhirta cabdulaahi warsame ayaa warkaan u haya
wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga dowlad goboleedka galmudug ayaa kulan wacyigelin ah oo ku saabsan xakamaynta xaalufinta deegaanka iyo duxulaysiga ku qabatay deegaano ka tirsan miyiga magaalada bandiiradley ee gobolka mudug deegaanada hoos yimaada bandiiradley ayaa waxaa waayadii dambe kusoo badanayay gubista dhuxusha oo ay dhaqaale ka raadiyaan dhalinyaro aan helin wacyigelin taasi oo sii adkaysa abaaraha ka jira gobolka oo dhaliyey xaalado biyiyari ah oo aada u daran kulamadan oo loo qabtay dadka reer miyiga ah ayaa waxaa kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka culumudiinka iyo bulshada deegaanka waxaa kale oo goobta joogay maamulka bandiiradley iyo saraakiisha ciidanka la taliyaha mashruuca yareynta jarista dhirta axmed weli daahir maxamed ayaa ka waramay sababta wacyigelintan looga bilaabay mudug yacni noolihii deegaankii mar walba oo la xaalufiyo oo quracdii la jaro oo geedkii muhiimkaa la jaro waxaa imaanaysa in meeshaas xoolihii ama noolihii kaloo duurjoogtaha ku noolaa inay meeshii ka suulaan mas-uuliyada naga saaran intii kulamadan lagu guda jiray ayaa la isku weydaarsaday doodo iyo sidoo kale talooyin ku aadan wax ka qabashada dhibaatada tayadhaca deegaanka waxaana la isku raacay in si wadajira dhibtaasi wax looga qabto waxaana mas-uuliyiinta ballanqaadkan sameeyey ka mid ahaa gudoomiyaha bandiiradley cabdirasaaq axmed jaamac taliyaha saldhigga booliiska bandiiradley cabdikaafi bashiir cali mire iyo gudoomiyaha maxkamadda macalin salaad cali sababtu waxa weeye qofka bilow-aadniga ah haddii sharcigii lagu dili lahaa meel u yaallo qof kasta waa aadahaya laakiin haddaan sharci meel u yaalin saad waada waa adagta aad baan u soo dhawaynaynaa meel aan u celina annagoo aysan lahayn iyo dowladaan la hoos tagnay maxkamad aan hoosgeyno dhib badan bay nagu haysay maantana haddaan u helnay maamul iyo wasaaradna la shaqaynaysa aad baan ugu hambalyaynaynaa una soo dhawaynaynaa sidaan ugu taagnaynoo laba jibaarina insha allahu karim waa u shaqayn doonaa waxawey dhirtaan waa noloshayada iyo nolosha waxaan ku noolnahayba ilahay wuxuu yidhi waladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waxaa dhirta dhulka dhan waxa yaalla ilaahay baa idiin abuuray ilaahay ayaa noo abuuray marka haddii ilaahay noo abuuray wuxuu ilaahay ku siiyey nicmada inaad ilaashato oo aad difaacdo oo aad barbaarisaa loo baahan yahay isku duwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug ee gobolka mudug deeq gaheer ayaa ugu dambeyn si kooban u qeexay ujeedada wasaaradda ee wacyigelintan iyo muhiimadda ay la gaar tahay bandiiradley oo gaalkacyo u jirto toddobaatan kilomitir bandiiradley sababtaa u dooranay waxa weeye siyaabo badan bandiiradley waxaa u dooranay ee hadda markii ugu dambeysay abaaraha jira laga hadlayay waa meeshii ugu horeysay roobdoonta laga sameeyey midda kale sababtaa ku dooranay waxaa weeye bandiiradley waa meeshii ugu horreysay qof dhir jaraayo lagu dilo sababta kale a ku doorana waxay tahay bandiiraley waa meesha ugu badan ee dhirta laga jaro marka bandiiraley waxyaaba babiloshinka badan leh waa meesha keliya ee horumarka laga dareemayo bulshada iyo siday iskugu xiran tahay iyo dadku siday iskugu xiran yihiin ama u wada shaqaynayaan cabdulahi warsumar able warbaahinta qaranka dhuusamareeb halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana wararka caalamka kooxda xamaas ayaa si cara leh ugu jawaabtay hadal ka soo yeeray dowladda britain oo ahaa in kooxda xamaas la mamnuucay xamaas ayaa cambaareysay tallaabadan ay britain uga mamnuucday ururkaas oo ah urur ay ku tilmaamtay urur argixiso taas oo dhici karta in taageerayaasha dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ay wajahaan xabsi gaaraya toban iyo afar sano xogayaha arrimaha gudaha britain brita batel oo ku riixi doonta mamnuuciyadda baarlamaanka toddobaadka soo socda ayaa ku doodeysa in jimcihii aysan suurtagal lahayn in la kala saaro garabka siyaasadeed ee xamaas iyo kuwa militariga waxay xamaas ugu yeertay aasaaska ahaan oo aada koox aaminsan kasoo horjeeditaanka yuhuudda iyadoo oo ku dartay mamnuucista in loo baahan yahay in si loo ilaaliyo bulshada yuhuudda kooxdan ayaa ugu baaqday taageerayaasheeda inay cambaareeyaan tallaabadan u k kasoo yeertay maadaama ay ku tilmaamtay argixiso qabsashada israa'il ee dhulka falastiiniyiinta barakicinta xoogga leh ee lagu hayo dadka reer falastiin burburinta guryahooda iyo go'doominta in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool maranka gaza oo argagixisa ay ku tilmaamtay britain batel oo safar ku joogta washington d c ayaa sheegtay in tallaabadan ay ku salaysan doonto ay macame ku salaysnaydba arrimo sirdoon oo macluumaad ah iyadoo sidoo kale xiriiro kala duwan la samaysay hay-adaha sirdoonka ee britain iyo mareykankaba laba kun iyo toban iyo toddobadii betel ayaa lagu qasbay inay iska casisho xogayaha horumarinta caalamiga ee brinton kadib markii ay ku guuldareystay inay shaaciso kulamadii ay la yeelatay saraakiisha sarsare ee israa'iil intii lagu guda jiray safarkii fasaxa gaara ay ku tagtay dalka waxa ay la kulantay ra-isul wasaarihii xilligaas benyamin netanyahu iyo hogaamiyihii mucaaradka ee nayer yayer laybid dhegeystayaal qodobka ayaa ugu dambeeyay warkii habeennimaa kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warka waxaan akhrinaya anigoo cabdulahi cabdiraxmaan muuseen soo saarayna dan intaan warkaan war lamid aan kulmi doono waa bahdii raadiyo muqdisho oo idinleh sidaasiyo nabadgelyo